walaahi dowladda sida caadiga ahayd way la dagaalaysaa sida ogsoon tahay arrimaha argagixisada mid ku kooban kenya keli ma aha oo meel kastaba dad adig kula joogo aadan garanaynin oo waxay yihiin aada ogeen oo maarata dhib ka sugin waa ogsoon tahay magaalada manchester waxaa ka dhacay dadka meel kastaba adduunka way ka dhacaysaa laakiin hase aatee dagaalku waan kula jirnaa marka dagaalku waa lala wadaa hadda maaragtay arrimahan cusub ay maaragtay miinada infagelinayeen ay la imaadeen kolba waa laga hortegi waa tahay qaabkee loogu hortegayaa oo dowladdu iminka diyaarisay dadkii waa ay cabsoonayaan isku socodkii waddadii weyneedee libooya way go-day waad la socotaa tii mandheero sidoo kale waa cali roob oo kale weeraraed og tahay tan deegaanka adi lagaa soo doortay oe dhibaatadan ka jirtaa xagga xeebta iyaduna waad arkaysaa laamo iyo deegaankii boni iyaduna qulqulatooyin baa ka jiro marka ma jiraan qorshe dowladdu ay u samaysay inay uga hortagto qulqulatooyinkaas kollabo qorshe ay dowladda samayn doonto insha allah waa mid iyaga u korsoon waa arrin amniga ah oo maarata mid aan dhihi karo saasay yeeli karaan ma aha laakiin sida ogsoon tahay weligeedubo way dib way ka keeni jireen mandera iyo garis iyo wajeer iyo laamo iyo hataa nairobi si baa laga hortegi jiray waxaad leedaha waa laga hortegayaa dadka qaar ama saraakiisha amniga qaar waxay horaan uga dhawaajiyeen in qulqulatooyinkan keliya aan al-shabaab loo tirin karin oo ganacsato ay jiraan diidan in isku socodka labada dal soomaaliya iyo kenya ay ay ka hor imaadsan yihiin adigu aragtidaasi ma kuu iftiimaysaa
anigu waxaan dhihi lahaa qofkii un arrin argagixis sameeya waa argagixisa wuxuu yahay ha ahaadaba mabdagu ka socdo kollebo way dhici kartaa oo maaragtay nimankan al-shabaab ganacsigaasi ku nool yihiin waa dad maarata dhulka cirka oga soo degi lacagta oo ay ka keenayeen ma aha way ku wataan maarata dhinaca ganacsiga way wadanayaan arrimo kasta dhan kastay kaaga imaan karaan waa tahay deegaanka adiga lagaa soo doorto qaxootiga weeye deegaanada inta badan dadka sirdoonka dalka farta uu ku fiiqayo ee aaminsan yahay in qulqulatooyinkan ay ka dhacayaan dad ayaa loo xirxiray deegaanka libooyo xagardheere adigu lagaa soo doorto marka ma is leedahay in dadka la iska xirxiro waxaa ka fiiclaan lahayd in baaritaano la sameeyo
kolebo aad maxaan ahay qofka aaminsan inay dadka in lasoo xiro ay qalad in lasoo xiro inay qalad tahay ilaa wax lagu caddeeyo waa jiraa dad qaarkood oo maaragtay raba inay la ganacsi ka dhigtaan oo dadka u hanjamayaan oo maaragtay been abuur intay ku suubiyaan ay xirayaan oo haddana ay intay lacag ka qaataan ay sii daynayaan waa aad iyo aad bay ugu badan tahay marka maxaa yeelay waa ogsoon tahay waddan kastaba dhinaca daalooshka mise corruptionka waa u badan yahay waa jirtaa xubno qaar oo arrimaha sameeyaan hase ahaatee oonka maxaa keen waa qoraxda dhibka maxaa keen welidaad fiirso si kastaba soomaalida kama marnin muxuu ahaa hadday tahay kuwa kenyaanka intay ka tiraan soomaaliya aadaan kuwa u yeesaan gacanta u haadiyaan waa soomaali kuwa tababaraanna waa soomaali kuwa hubka soo siiyaanna waa soomaali marka hortay dhibkana haasto waxaa weye ma dadkiaan badbaadinaa mise argixisaan la dagaalaa marka dhibka aad buu u fara badan yahay waa ogsoon tahay meeshii goob dagaaleed mise dhib ka dhaco dad fara badan oo maaragtay oo waxba aan ka geysanin baa dhib ku dhacay marka anigu waxaan dhihi lahaa dadka soomaalida isku yeeraha ama islaamka isku yeerahaya oo dhankan looga imaanhaya oo argixisada ah inay u arkin inay u arkaan inay dhibkay ku haynin dowladda kenya bat ay ku hayaan soomaalida iyo muslimiinta kenya waa tahay soomaali fara badan oo gobolkan ka tagtay ama muslimiin fara badan oo gobolka xeebta ka tagtay sirdoonka dalka waxay sheegeen shabaab ku biireen xilliganna ay fooda nagu soo hayaan oo dhacdooyin kala duwan ay doonayeen gudaha ay ka geystaan maxaa tillaabooyinoo dowladda is leedahay way uga hortegaysaa u diyaar garowday
kollaba dowladda sirdoonkeedana way qabtaa xaggana soomaaliya muxuu ahaa amisom oo kenya dad dad kenyan oo amisom ay ku jiraan dowladda soomaaliya iyo dowladda kenya way wada shaqaynayaan marka kolebo waxaan waa wax loo diyaargaroobay oo maarata mar kastaba la filinaya inuu dhibkaa dhacayo marka wax nagu cusub ma aha waa laga hortegayaa horana waa laga hortegi jiray